guddiga farsamada ee xulista baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay haatan gacanta ku hayaan liiska laba boqol iyo labaatan xildhibaan oo lasoo gudbiyey islamarkaana ay bilaabeen kala saaridda iyo weliba kala shaandhaynta liiska waxayna guddigu sheegeen in soddon boqolkiiba liiska ay iminka hayaan uusan buuxin shuruudaha laga rabay rofeor cabdilaahi xiireyla gudoomiyaha guddigaasi ayaa wariyaha v o eda ee muqdisho siin abubakar uga waramay tirada liiska ay hayaan annaga ilaa hadda laba boqol labaatan haynaa waa isku shaandhaynaynaa badankoodna waxaa waaye shahaadadii koobigeeda ma hayno iyo shahaadadaha la soo hubiyo iyo wax iska rutiin ah waay konta iyo shantan insha allah maalmaha soo socdaan oo imaanaya annaga marka odaygii baan wacayna waxaan leenahay oday waxaanaan kaa dhiman ama qofkaan saana inaan soo gudbino keliyaana laga rabaa odaygiyaa marka awoodda ugu dambeysay inuu qofkii soo gudbiyo odayga iska leh haddiiba aada bilowdeen kala shaandayntii xubnaha baarlamaanka imisa ama nambar ayaa buuxiyey shuruudihii baarlamaanka loogu talagalay walaahi statistikaskaas ma hayo waxaan laakiin ogahay inaan qaar tiro aan adugu ilaa waxaan dhihi karaa boqolkiiba soddon ma buuxin inta kalena waa buuxiyen laakiin boqolkiiba adigu qiyaas ahaan boqolkiiba soddon
maxaa ugu wacan
haddii qofkan shahaado khaldan qofkan ku aragno ama qofkan dembiyuu galay wixii adiga maaragtay shuruudaha kasoo horjeeda waana odayaashiina kheyr allah ka siiyo waana dhegaysteen wax hadda oo alarming ah ama maaragtay aan ka walwalna meeshii ma yaalaan odayaasha marka hore waa kasoo taxadireen inay saas u sameeyaan
wakhtigu waa uu isgurayaa ballantuna waxay ahayd in labaatanka bisha aada howsha ku dhammaysaan doorashooyinkana ay ku dhacaan haddiiba odayaashii ay iska soo gudbiyeen amaba isdhaafiyeen liisaska islamarkaana aad dib ugu celiseen soo saameyn taa kuma yeelan karto walaahi horta runta haddaan kuu sheego annaga waxaana layidhi soo buuxiya soo buuxiya shuruudahan shuruudihii horta waa inaan fiirinaa waa inaan gabdha soddonaa idinka rabnaa intaana idinka rabnaa saana idinka rabnaa marka isla mar ahaantaasna haddana waxaana la yidhi muxuu ahaa ii sheeg baarlamaankii bisha labaatankeeda la dhaarinaya marka dadkii soo sameeyey wati nagu filan meeshii ma yaallo oo aan sidaan aan wax u rabi lahayn farsamo ahaan sida ugu fiican ma samayn karno laakiin saas ay tahay muxuu ahaa ii sheeg weligeedba haddaa ku noqotana baarlamaanadii soomaaliya laga soo samayn jiray xeerjajab bay kusoo dhammaan jireen marka annagana waxaan u malaynayaa sidii unbaan ku socon doonaa may waqti dheerada waa u baahaneen laakiin ma rabno rofeor cabdilaahi xiirey la gudoomiyaha guddiga farsamada ee xulista baarlamaanka oo u waramayay waryaha v o eda saynab abuukar ayuu kaasi ha